bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaha qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaha taariikhdu ay ku astaysan tahay saddexda bisha may sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan magaalada caddaado ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka galmudug ayaa waxaa maanta ka soconaya diyaargarowgii ugu dambeeyey iyadoo saacadaha soo aadanna magaaladaasi lagu dooran doono madaxweynaha maamulka galmudug kadib iscasilaadii madaxweynihii hore ee maamulkaasi cabdikariin xuseen guleeda saddex murashax oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka galmudug ayaa ku sugan magaalada caddaado waxaa sidoo kale ku sugan deegaanada maamulka galmudug oo ka armiyey wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya master juxe kaasoo magaalada cadaad waa gaalkacyo gaaray maalintii shalay wufuud kaloo ka tirsan beesha caalamka ayaa kusii qulqulaya magaalada kuwaasoo saacadaha soo aadan la filayo inay gaaraan goobta ay ka dhacayso doorashada madaxtinimada galmudug oo saacadaha soo aadan qabsoomi doonto iyadoo guddiga doorashada galmudug ay sheegeen in ay maanta dhici doonto doorashada madaxtinimada galmudug taasoo muddo dhowr jeero hore dibudhac ballaaran oo ku yimid ka qaybgalayaasha munaasabadan ayaa waxaa la sheegayaa in ay haatan ku sugan yihiin intooda badan magaalada waxaana ka mid a diblomaasiyiin ka socda wadamada dane ee arrimaha soomaaliya sidoo kale beesha caalamka waxaana war qoraal oo beesha caalamka soo saartay ay ugu digtay in ay faragelin soo gasho arrimaha doorashooyinka galmudug waxayna sheegeen shaqsi walboo ku guulaystay in looga baahan yahay siyaanbaqaadista wadahadaladii burburay ee galmudug iyo ahlusunna wal-jameeca ee in dhinacyadaasi mar kale dib laysugu soo celiyo wadahadaladana ay sii socdaan haddaba mid ka mid a wariyaasha ku sugan magaalada cadaado ayaa inooga warramay xaaladda iyo sida ay tahay haatan diyaargarowga magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ee galmudug halkaas oo ay ka soconayso doorashada madaxtinimada galmudug
waxaa la filayaa in magaalada cadaad ee xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka galmudug ay ka dhacdo doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka galmudug taasoo meel badan dibudhac uu ku yimid kadib wadahadallo muddooyinkii dambe ka soconaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya taasoo ugu dambeyntii lagu go-aamiyey in saddexda bisha oo maanta ah la qabto doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka galmudug waxaana hadda socda mashquul aada xoogan oo loogu diyaargarooyo doorashada oo maanta la filaya inay ka dhacdo magaalada cadaado waxaana doorashada la filaya inay goobjooga ay ka aadaan wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya oo maalintii shalay soo gaaray magaalada gaalkacyo oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda sidoo kale saacadaha soo socda ayaa la filayaa in magaalada cadaado ay soo gaaraan wakiilo ka socda beesha caalamka kuwaasoo goobjoog ka noqon doona doorashada ka dhanaysa magaalada cadaado inkastoo ilaa iyo hadda xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ay u tartamayaan ama ay u taagan yihiin ilaa saddex musharax oo kale ah axmed ducaale geela xaab sanaad qaadir maxamed shirwac iyo axmed shariif cali liir oo dhammaantooda ka mid a musharaxiinta saarka la filaya inay ay ku dagaalamaan ama ay u tartamaan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxaana shacabka reer galmudug saarkii dhammaantooda isha ay ku hayaan go-aanka ay qaadan doonaan xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo ku aadan cidda ay u dooran doonaan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug kadib saxsilaadii madaxweynihii hore galmudug cabdikariin xuseen gureed ilaa iyo hadda saraakiisha madaxtooyada ee dowlad goboleedka galmudug iyo guddiga doorashada waxay xaqiijiyeen in doorashada maanta ay qabsoomayso islamarkaana la dooran doono madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mana muuqato ifafaalyo ay ku daadanayso doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug shacabka ayaa saakii si weyn u hadalhaya doorashada waxaana inta badan wadooyinka lagu arkaya ciidamo ka tirsan kuwa galmudug kuwaasoo ammaanka si weyn u xaqiijinayo iyo xarunta madaxtooyada ay joogaan ciidamada ka tirsan midowda africa ee amison kuwaas oo iyaguna saaki si weyn ammaanka u sugayo cadaado ayay maanta kaga dhigan tahay maalin ka duwan maalmihii soo maray kadib doorashadii dhacday kal hore ee lagu doortay cabdigariin xuseen guuleed waxayna maanta mar kale wajahaysaa weji ka duwan doorashadaasi iyadoona magaalada ay ku qulqulayaan dadaadu fara badan kuwaasoo qaarkood ka socda wadamo daneeya arrimaha soomaaliya oo goobjoog u noqonaya doorashada maanta ka dhacaysa magaalada cadaado dowladda federaalk soomaaliya ayaa ugu baaqday cid waliba kusoo baxda wadahadalada in looga baahan yahay dardargelinta waa doorashada in looga baahan yahay dardargelinta arrimaha wadahadalada galmudug iyo ahlusunna waljamaaca iyo sidii laisugu keeni lahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya oo asigoo quddiisa ka qaybgalaya doorashada madaxtinimada galmudug ayaa hadal u sheegay waxa uu kaga hadlay arrimaha doorashooyinka galmudug iyo cidda kusoo baxda sida looga baahan yahay in ay usii ambaqaado wadahadaladaasi la doonayo in dib laysugu soo celiyo galmudug iyo ahlusunna waljameeca arrintaasi waa mas-uuliyad daba hootaalla waaye cid kastoo kusoo baxda halkaana iyagaa laga rabaa inay dhusuma reer keenaan dadka reer galmudug ku bahoobay inay dhistaanna ay isu keenaan waa mas-uuliyad saaran waayo annagu waxaan isku dayaynay inaanu khilaafka yarayno mas-uuliyadda aanu leenahay laakiin cidda halkaan laga doorta waa mas-uuliyad ay leedahay waayo annagu garab iyo gaashaan baanu noqonaynaa dowladda federaalka iyo beesha caalamka intuna waxay diyaar u yihiin inay arrintaa fududeeyaan qayb ka noqdaan gogasha dhigaan laakiin waxay noqon doontaa cidda halkaa laga soo baxay go-aamo adag baa la gaari doonaa marka wadahadal la gelay sababaha keenayna way muhim bay tahay in go-aano adag la gaarayo arrintaas marka waxaa arrin looga fadhiyo cidda lagu dooranayo halka halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa lagu wadaa maanta inay gaaraan magaalada adis ababa ee xarunta dalka etoobiya halkaas oo uu ka helay casuumaada dhab ah ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya xayla maryam daziglan waxaana lagu wadaa labada dhinac inay ka wada hadlaan arrimo dhowr oo ay ugu horreyso xaaladda amniga gobolka iyo sidoo kale labada dowladood xiriirka ka dhexeeya ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya xayla maryam daziglan iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale wadahadaladooda waxay kusoo qaadi doonaan joogista ciidamada midooda afrika ee amisom arrimaha difaaca soomaaliya iyo sidoo kale waxyaabo kale oo ay labada dhinac ka wada hadli doonaan wararka qaar waxay sheegayeen sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda in kulan gaara uu la qaadan doono wasaaradda gaashaandhigga etoobiya dowladda etoobiya iyo soomaaliya ayaa xiriir soo jirana hore uu ka dhexeeyay inkastoo murano iyo sidoo kale gacanka hadal hore uu jiray kaasoo ku aadan dagaaladii dhacay kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii dowladda soomaaliya ee haatan uu hogaaminaya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa iyadu qorshayaal cad ku wajahaysa wadamada deriska la-a soomaaliya waxaana safarkan uu noqonayaa kii lixaad ee dalka dibaddiisa uu ku ambabaxo maxamed cabdulaahi farmaajo tan iyo markii la doortay waana kii ugu horreeyey ee uu ku tago dalkaasi etoobiya tan iyo doorashadiisii maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hore u tegay wadamo dhowr ah oo ay ka mid tahay kenya waana safarkii labaad uu ku tegayo gudaha qaaradda afrika madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waa xasan cali kheyre waxa uu ugu baaqay wasaaradaha dowladda uu hogaaminayo in ay si deg dega usoo gudbiyaan shaqaalaha dhabta ee ka shaqeeya wasaaradaha xilli la sheegayo in shaqaale aan soo xaadirin goobta shaqada ah ay mushaaraad ka qaataan dowladda federaalk soomaaliya taasoo hore ay u sheegtay xukuumadda in aysan aqbali doonin ra-iisul wasaaraha ayaa usoo jeediyey xukuumadda soomaaliya gaar ahaan xukuumaddiisa in ay soo diiwaangeliyaan shaqaalaha dhabta ee ka shaqeeya wasaaradahooda si wax looga qabto arrimaha musuqa ah oo u sheegay ra-iisul wasaaraha in inta badan ay ragaadiyeen dowladihii ka horreeyey ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa ballan qaaday in marnabo aan la aqbali doonin waxyaabaha musuqa la xiriira oo ay qayb ka tahay qaabka shaqaalaysiinta shacabka ama wasaaradaha qaarkood ay ku shaqeeyaan kuwaas oo uu sheegay inay jiraan shakhsiyaad mushaar ka qaata balse aan soo xadirin goobta shaqada taasina waxa uu sheegay inay qayb ka tahay waxyaabaha lala dagaalamaya sida uu tilmaamay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre sidoo kalena waxaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararka naga soo gaaraya ay sheegayaan in xaalad aad u adag ay soo wajahday dadka qaar ee ay saameynta adaga ku yeesheen roobabkii ka da-ay maalmihii lasoo dhaafay magaalada beledweyne iyo deegaanada ku dhowdhow ee ka tirsan gobolka hiiraan wararku waxay sheegayaan in saameyn adag oo dhanka nolosha ah iyo deegaanka ay ku yeelatay dad barakacyaal oo ku dhaqan gudaha magaalada beledweyne kuwaasoo haatan dirsanaya qayladaan ku aadan in wax laga qabto xaaladoodaas taas oo ay tilmaameen inay aada u adag tahay waxay sheegeen in saameynta dhibicda roobka oo aysan haysan meel ay ka galaan ay usii dheer tahay baadla-aan oo ay sheegeen inaysan haysanin wax ay cunaan iyadoo haatanna roobka gugaha uu ka xurtay qaybo ka mida gobolka hiiraan iyo soomaaliya
waababkii waa nagu kordhumeen ma haysano waxaan saarano ma haysano roobkii waaba kaa qaaday waxaad ilmihii u kululayday iyo waxa gacantii xalay weliyayna haysaa oo waxaan dhabanka gacantaadba ka qaad u lean in weliba hoos uu fakeraya ama ma laydinku doono amase waa ilaahayna waa naga soo gaaro raxmadu noo keenay haydaasa salku deeq ma idiin keeni doonaan mase waa un idin iloobeen ama taladanadu tahay ana waa duufaysannahay waa u baahannahay biyo allah noo keenay laakiin baad baca aan ka galno waxaanuun bacahaas ku haddaan hoostooda galno aan ku kaalmaysano annagoo dad iska soo qaxay oo maraso oo wax walba nin agoon wata nin agoon adduun wata nin maxaad tirahdaa waa yeelaa annagu intaasaa nalaga soo gaaro roobkii xalad do-ay meeshaan deed caruura oo aabaho duulala yahay oo rajooyina oo ehel iyo gacal aan aniga ahayn aan haysanin anna culiyaad gaas aan ahay ayaa hoygan ku yaro
magaaga iban dheeree fardowsa meelun waa roog doorsani meelun roogna bax mahaysan musqul mahaysan biyo mahaysan warun haysan male harsubayba ninka daran waa bax halay roobka miida joorayaalka hiraabkuun dharkay dhankuuyanya banaankaan ka horanyo warun haysan male arinyooga dharsho kuyu hiraabtuun walan ingiliya hataa male
buushaan degeda afar anigaan ku dhalay xaala roogka xalana ilmeen waa kala carar cid derisaan u carar marka hayadaas mufalka waxaan ka codsanayaa sida degdegta inay nagu soo gaaraan
laalaan waxaan joognaa dhowr sanaa joognaa wax oo micnaha dayac moogi wax hadda gargaaro aan ku haysano mala xalay hudda iyo hudda darneed halahaas yaroo meeshaad u joogtiin oo lagu karin ama wax kaleeto ku haysanona malaha gargaarna xag ilaahay ah xaggaas laga helaa gargaar laakiin idinka bilaaadna aad tihiin wadad walaalahaana tihiin wixii micnaha aad ma awoodin noo keena laakiin de waxa waa ka taal sawir waa ka taalle
ugu dambeynna waxaa maanta laga xusayaa caalamka maalinta saxaafadda adduunka iyadoo saddexda may sanad waliba caalamka laga xuso soomaaliyana waxa ay ka mid tahay wadamadaah ay dhibaatada badani ka jirto dhinaca warbaahinta iyadoo maalin waliba ay la kulmayaan tacadiyo kala duwan waxaana ka dhaca magaalada muqdisho iyo qaybo ka mid a soomaaliya dilal qorshaysan oo loo geysto saxafiyiinta soomaaliyeed munaasabado waaweyn oo lagu xusayo ayaa lagu wadaa inay ka dhacaan qaybo ka mid a soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa ka qaybgali doonta munaasabad ka mid ah midda ka dhacaysa magaalada muqdisho taasoo lagu dabaaldegayo saddexda mey oo ah maalin laga xuso soomaaliya iyo qaybo badan oo ka tirsan caalamka maalinta saxaafadda adduunka inkastoo ay ku beegan tahay haddana waxaa jira tacadiye iyo weriyaal dhibaataysan oo ku xihan xabsiya ku yaala gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada hargeysa waxaa ku xihan weriye cabdimaalig coldoon kaasi oo lagu eedeeyey in uu la barsafnaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xilligii doorashada madaxtinimada soomaaliya ee ka soconaysay magaalada muqdisho sidoo kale weriye kalgacal ayaa ku xihan xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho kaasoo la tilmaamay in ay soo eedeysay mid ka mid a shirkadaha ugu waaweyn soomaaliya oo uu u xiran yahay weriyahaasi tacadiyaal kale ayaa jira oo loo geystay weriyaal soomaaliyeed kuwaasoo ka howlgala qaybo ka mid a soomaaliya waxaana intooda badan ay wajahayaan dhibaatooyin adag oo dhinaca shaqada ah warkii oo aad ka dhagaysanayseen radio wardeer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya waa naga intaa waxaan idiin aqrinaya warka anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin tani intaynu mar kale dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo